la joogaa safiirkii dowladda aan walaalaha nahay ee masar oo runtii ah saaxiib aad ugu dhow shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waxaa halkan taagan markab sida qayb ka mida ay tahay gargaar ay dowladda masar ugu deeqday shacabka soomaaliyeed gargaarkaas oo bilow ah ka kooban toddoba konteenar ahna boqol iyo lixdan iyo saddex tan isugu jira qaybo kala duwan oo ah raashinka dadku u baahan yahay sidaas darteed waxaanu maanta halkan u nimid inaan kala wareegno safiirka si wasaaradda arrimaha guduhu ay u gaadhsiiso dadkii loogu talagalay intii uu gaadhi karo warka iyagu waa iska kooban yahay maanta waxaan rabnaa inaan safiirka kala wareegno deeqda macaawinada ee shacabka iyo dowladda masar ay ugu talagaleen shacabka iyo soomaaliyeed